SBS Radio.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim magacayga oo ah xirsi aadan cali ahna guddoomiyaha jaaliyadda somalilan somaliland union victoria of melbourne australia And runtii waxaan doonayaa caawa halkan in lagu mahadnaqo dhammaan somaliland ee xafladda kasoo wada qayb gashay runtii xafladdan si wanaagsan bay noogu dhacday And- and maxaan ku rahaa contribution badan baanu ka helnay xitaa not only somaliland keliya ee soomaalida kale halkan waxaan doonayaa inaan moment qaato oo aan and- and- and u mahadnaqo cabdullaahi injineer oo odayaasha ah xaafadda dandinon runtiina xafladana qayb weyn ka geystay mar walbana ka geysta iyo odayaasha kale and dhammaantooda somalilanderska ah iyo soomaalidaba ah isu wada dhan xafladda maanta saad ujeedaan waa laga wada buuxaa cid walbaa joogta waxay noqotay mainstream event bay noqotay oo dadku isku wada yimaadaan And waa run waxaa loo dabaaldegayaa and xornimadii 18 may iyo somaliland independence day hase ahaatee laakiinse maanta cid walba nolol joogta anigana xirsi ahaan ama guddoomiye ahaan jaaliyaddan aad aad waan ugu faraxsanahay in cid walba ka soo qayb gasho ay noqoto one united community oo isu timaado oo meel walba garab isula taagan waxaan kaloo doonayaa inaan mahadnaqo and saan horeba sheegay inta ka soo qayb gashay s b s and oo runtii iyaguna mataqaanaa and sanad walba nala joogta oo garabkayga istaagan iyadii madaxdooda iyo waan u- waan u mahadnaqayaa And wabilaahi towfiiq dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantihiin insha allah sanadkan iyo sanadkiisa dambaba ilaahay khayr iyo bashbash baa inuu gaadhsiiyo dhammaanna waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo somalilandba ramadaan kariim
assalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaa nagaad giira jaamac amba ifrax giira jaamac waxaan joogaa maalban toddobiyo labaatan sano maanta waxaan hambaliyeynayaa somaliline happy life wax ka fiican maantoon imidee ma jirto ilaahay sanadkaa sanadkiisa ilaahay nabad iyo caafimaad ilaahay nagu gaadhsiin بسم الله الرحمن الرحيم رودة محمد جامع إن- waxaan salaamayaa maxay ahaydey dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan somalilan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo toddobiyo labaatan guurada somalilan hambalyo baan leeyahay waxaan idin leeyahay halka joogtaan hore uga sii socda nabaddiinna ilaashada in wixii yimaadaba wadahadal sidii caadada idiin ahayd ku dhammeeya yaa ilaashada dalkiinna jaaliyadda australia joogta waxaan leeyahay qof walooba sidaad waddankaagay aad ugu noqon lahayd falowgeed yeel gudihiina waxaan leeyahay nabadda inoo ilaaliya annaguna waanu soo soconnaa bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa xaliimo axmed waxaan leeyahay hambalya hambalya somalilan weligiina noolaada cadowgiina ha u jebinina intaasaa leeyahay magacayga waxaa la idhaha axmed yuusuf axmed qadari magaalada sini baan deganahay waxaan caawa ka soo qayb galay dabaaldekan habeenkii somalilan oo sanad guuradii toddobiyo labaatanaad waa habeen farxad leh waa habeen qiimo leh waa habeen dabaaldeg weyn loo samaynayo marka farxaddaas saan kala soo qayb galay reemel banno caawa Een, waa habeen markaa aad loo qiimeynayo oo ah, eh, la nos- la soo noqoshadii xorriyadda somalilan jaaliyadda caawa xoog bay uga soo qayb gashay aad iyo aad baan u salaamayaa jaaliyadda Daba- qolada soo qabanqaabisay xafladdan iyo dhammaan reer malban ya soomaalida degan oo dhan waan- waan salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cabdilaahi maxamuud Eh, waxaan ahay dadkii reer malban halkan ugu soo horreeyey odayaashan ka mid ahay Eh, runtii dareenkayga aad buu caawa u sarreeya waayo waxaan had iyo jeer jeclaa inaan arko somalilan ishaysata somalilan wada socota somalilan dadku u wada dhan yahay Eh, waxaan arkay dad badan oo aan horooyi ma jirin xafladdo caawa ka soo qayb galay runtii aad bay ii dhiirigelisay waanaan u mahadinay inay ka soo qayb galaan waddanku waa waddankoodii iyagaa iskale cidi kama xigto qof waloo reer somalilandna waxaan leeyahay eh, eh, hambalyo hambalyo hambalyaan idin leeyahay aadna waan idin salaamaya waxaan horta aad hambalyo ugu dirayaa dhammaan jaaliyadda reer somalilan ee ku nool waddankan australia gaar ahaan melbourne oo had iyo jeer qayb weyn ka qaadata yacni dabaaldega sanadkan oo kale Eh, waxaa kaloon aad doonayaa inaan u mahadiyo eh, doorashadii ka dhacday somalilan sidii xaq ahaa ay u dhacday aad baan runtii ugu faraxsanahay Eh, waxaanan aadna u hambalaynayaa madaxweynaha eh, somalilan master muuse biixi cabdiaad iyo iyo golihiisa wasiiradaba aad baan u hambalaynayaa waanu ku mahadsanyey eh, sida maaragtay uu dowladdii aad ugu dhaqaajiyey aad baan ugu faraxsanay wallaahi waanad mahadsantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin Ah, horta magacayga waxaa layidhaha faadmo saalax muuse dareenkaygu aad iyo aad buu u sarreeyaa xafladan eidiin mey oo hore loo soo mariyey oo wakhtigii laga soo hormariyey muna- munaasabadan oo saba- sababtoo loo soo hormariyey ay tahay bishii barakaysnayd oo inagu soo socda marka dhammaan shacabka se- reer somalilan aad iyo aad baan u salaamayaa qulquljoog iyo qurbajoog baan wada wada salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli sana wa antum tayibiin sanadkaa sanadkiisa nabad ku gaadha soomaali dhammaan waan wada salaamayaa nabad baanu rajaynayaa caafimaad baanu rajaynayaa soomaali nabadna waanu wada rajaynaya meel kastay joogtaa soomaali salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeyaan maxamed deyr Een, waxaan anoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan hambalyo u diraya dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan meel kastoo joogaan oon leeyahay eh, sannad guuro wanaagsan Een, waxaan hambalyaynayaa oon salaan u dirayaa ciidanka qalabka sida golayaasha qaranka axsaabta mucaaridka iyo dhammaan jaaliyadda reer somalilan ee australia waxaan kaloo salaamayaa oo salaan gaara u dirayaa jaaliyadaha kale habeenkan caawa nagala soo qaybgelay xafladda hadday tahay jaaliyadda reer soomaaliya hadday tahay jaaliyadda dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya een, iyo hadday tahay een, Ja- jabuuti oon dhammaantood leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sanad guro wanaagsan mar labaad waxaan kaloo mahadnaqayaa s b s oon leeyahay iyo dhammaan wariyaasha kale radio habeenkan caawa nagala soo qaybgelay xafladda oon leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay Ee, malaa'igtu hadan sharafto
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.